ardayda fasalka labiyo tobanaad ee isku diyaarinaysa imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka ee degmada matabaan ayaa loo qabtay tobabarkan oo ay qabanaysay jaamacadda zamofil iyadoona ardayda lagu barayay habka ay iskugu diyaarinayaan imtixaanka iyo weliba sida ay tahay inay maraan xiliyada loo guda jiro imtixaanka qaranka ugu horeyn macalinka bixinaya cashiradan ayaa ardayda u sharaxay waxyaabaha lagama maarmaan ku ah oo haddii ay sameeyaan ay tahay in ay u fududeynayso inay dhibcasa ay ka keenaan imtixaananka shahaadiga ah goobta imtixaanka waa in aad tagtaa wakti hore waxa ay kuu sahlaysaa inaad xogta meeshaas aad fahamto xogta meeshaas ka jirta aad faham guud ka helaysaa sidoo kale dadaa meesha ka baranaysaa laba saacaa la galowa haddaan taga kabaran hal saac konton iyo shan daqiiq ayadoo shan daqiiq ay ka dhiman tahay oo la leeyahay albaabka hala soo gala hala soo gala banaanka wax joogi kar male albaabka waa la xiri rabaa haddii laa dad maan baran karaa maya laba saacaa la geli rabaa hal saac ka hor waa inaad tagaa dadaa meesha ka barana sidoo kale waxaan fahmaa meesha iyo mowqifkeeda aan fahmaa waayahay saddex ha isku taagin kormeerka imtixaanka kormeeraha imtixaanka ha isku taagin ani mitaqaanta miya maxaa ahayd magaalada dhanaa haysta ani ya ma kula hadlaayo macalin ninka imtixaanka laga saara xitaa ma ku dhahayo wejigaada oo fiirsana wuxuu leeyahay macalin ninkaas kaarkiisa anaa imaana anaa sawirana waa imaana kaarka iska sawirana bis buugaaga xafiiska markii la geey gooni isku dhigana qaar ka mid a waalidiinta iyo sidoo kale ardayda qudhoodu ayaa waxa ay soo dhaweeyeen aqoon kororsigan loo sameeyey iyagoona sheegay in ay raacayaan dhammaan hababka la baray in ay raacaan si ay imtixaanka dhibco wanaagsan kaga keenaan waxaan rajeynaa insha allah sanadkan inaad qabteen noo wada keeni doontaan yani imtixaanka dowladda si gud markii loo fiiriyo laba meelaa aad iyo aad u muhiimsan macallinkana uu inoo sheegay inkastoo war tiran uu naga jiray comprehensionka waxa la yidhahdo oo fahamka iyo curisyada ah iyo waxa loo yaqaan waxaa instruction aan raacdeen waxaan idinkula talinaya marka aniga inaad yani waxyaabaha loo yaqaano comprehension science ka fiirisiin imtixaanka waxaa jiro calaamaadka tartiimka meelo aadka looga fiiriyay kamid yihiin waxaa jirta qiso yaroo la yidhahdo coma killing man coma ayaa nin dishay hadda ka horaa nin boqor ahoo awood badan wuxuu sameeyey ninna wuxuu ku xukuma yani xabsi isagoo xiran wuxuu rabay in la sii daayo ninkan xabsi mugdi uu dhammaystay warqada uu qoray wuxuu yidhi yacni ninka howlfulyaha u geyso markaas wuxuu u qoray release war ninka sii daa not kill ha dilin so wuxuu qoray release not ha sii dayn kill dil sidaas lamid waxaa laga yaabaa wax yar ood qalado imtixaankaaga dhan inuu kasal garoobo waxaad ogsoon tihiin ardayda reer matabaan ee maanta matabaan joogta jaamacadaha deegaanka gurcaal iyo meelahaas u aadda iyo kuwii ayaga kulloodka ahaa ee muqdisho aaday waad isba mardhigi kartaan waxa ay kale yihiin dad shaqaysta oo qoyskoodana wax ku biiriya ayaguna waxbarta waxbarashadana iska bixiya iyo dad iyaga la biilo oo taleefonka birbeed kaarka looga shubo beenta miyaabse runteed waa xaqiiqa cadi
degmada matabaan ayaa ka mid ah degmooyinka gobolka hiiraan ee sanadkan tiro badan oo arday ah ay ka geliyaan imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiga sare oo qaado wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare